bangiga adduunka ayaa ansixiyey lacag ku dhow boqol soddon iyo siddeed milyan oo dollar oo loogu talagalay in soomaaliya lagu caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala gedisan ee soo food saaray sida cudurka covid sagaal iyo toban abaarta iyo fatahadaha faahfaahin warbixinta la xidhiirta waxaa inala socodsiinaya xuseen barre aadan warbixin uu dhowaan soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahadda webiyada oo soo noqnooda sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka covid -19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad soddon sano oo aanay jirin dowladda dhexe oo waddankaoo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaargaroobayso la tacaalidda masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad laba milyan oo soomaali ah oo gurmad deg dega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeralayda iyo barakacayaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacayaasha sidoo kale bangiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan